النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الغيبة للميت balxantii ruux dhintay la xamanayay xukunkeedii iyo bal taas wixii kuba tacalluqsanaa buu baabkiisii yahay kolley qiibadu dee waa shay xaaraam ah suurooyinka ay culimmadu kooban ay ka soo reebeen ee maslaxo kuba jirta daraaddeed ay ugaba soo reebeen mooyaane haddii n ruux matalan nool la xanta iyo haddii ruux imaka dhintay la xantana isla mid weeye bal kaa dhima dhintay ayaaba kaba sii daran oo isagu kii noolaa ruuxu istixlaal iyo haddii bal waxa weeyaan ayaabuu laba iman karaa cafi buu ka dalbi karaa saamixide laakiin kaasi ruux hadduu dhintay dee arrintan dhici karta ruuxii xayiga ahaa haddii intuu uba sheegoo weydiistay bal inuu saamaxo oo kale iyaday wax dhacaya maaha oo ma dhacayso saa daraaddeed xaaladii dee bal haddii aan ilaahay subxaana wa tacaala camal saalixuu badsaday halkii kiibadu istikfaar iyo dembi dhaaf ruuxii ilaahay uu weydiiyey u duceeye uu duceeyey taas aanu gelinbana dee iyadu arrintii way ka duwantao wax baaqi un bay noqonaysaa tani waa wax bal matalan waxyaalihii kale ee ruuxa lagu samaynayay ee madaalimta ahaa ee rasuulkii ilaahay yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inta adduunyada la joogeen weli aan la gaadhin aakhiro ruuxu ruuxii walaalkii ahaa taxallul ha kaba dalbooti way ku jirtaa laakiin ruux hadduu dhinto dee ma imanaysaba bal haddaba kiibadii xaggaa shaksi dhintay laba xamanayay taas buu baabkeedii yahay qaala alimaamu almualifu raximah llahu tacaala xadaanaa camru bnu khaalidin قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة قال أنه قال العمر بن خالد يا أبو الزبير يا أبو هريرة انتاس يا زي زي زيد بن أبي أنيسة ودد إنه هريي أو بل مثلاً taas horeynu usoo aragnay abuzubayr isagu inagamaba dheereenba oo xadiidkii kan ka horreeyey ama casharkii kan ka horreeyey dhammaadkiisiiba waa kii ku sugnaa isagoo jaabir xadiidkii kaba warinaya ninkaas iqada ee zayd ibnu abi umaysana horeynu usoo maray abu hurayrana waa saxaabigii jaliilka ahaa axfadu man rawa alxadiida fii dahri suu shaafici yidhi iyo camr ibnu khaalidba baan leeg xadhe waa maxamed ibnu salame iyo abu cabdiraxmiin iyo cabdiraxmaan ibnu alhadhaad baan filayaa inay saaka cusub yihiin oo hore aynaan usoo marin markaa ninka hore maxamed ibnu salamata waa nin isagu dadkii atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey ka midoo hiqa ah reer baahila loo nisbeeya laakiin waa mawaalidoodiiyo reerka kama dhalan xarnaan magaaladaa la odhanayena waa loo nisbeeyaa bal waxaan leenahay waa nin hiqa ah oo atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey ka mid a xaafid bnu xajar iyo xaafid ulmisi kitaabkiisan taadiibu kamaalna kollay ramsigay u yeeleen macnaha markay sheegayaan ciddan kutubta uu kuba sugan yahe ciddii ka warisay bay xuruuf tilmaamaysa in ciddaas bay tildhigaan markaa in waxaa markay noqoto dee muslim iyo asxaabu sunan alarbaca waxbay ka wariyeen bukhaari markay noqoto ayay ra-un bay ku kaaftoomeen waana alqiraa'a khalfa alimaam juz madbuuca oo bukhaari leeyahay macnaa halkaasuu kaga wariyey kitaabkeenan adab dee markaa ramsigiisii maaha dee xafnu xajirna kitaabkiisa sidaasun baa kuba sugana waa kitaab aada u mukhtasara laakiin taadiib markii dambe uu tarjamada sii dhigtay ayuu aakhirka sheega dee adabka waa halkan aan hayno imikana inuu ku jiro oo uu bukhaarina kaba wariyo aladab ulmufrad sidaa uu alqiraa'a khalfa alimaamba ugaba wariyo bal waxaan leenahay waa nin hiqoo taas ah abu cabdiraxiimkana waa abtigii kolley isaguna in badan buu isaga wax ka wariyaa raawiyadiisa lagu raxim alxaraani baa la yidhaha laakiin magaciisa khaalid ibnu abi yaziid baa la yidhaha magaciisa waa khaalid abu cabdiraxiimka abihiina abu yaziid waa kunyaba ibnu sama ibnu ibnu samakayn waa simak waan ujeeda alumawiyi mawlaahum waa moxamed ibnu salamatahan salamatahan abtigi isaguna waa nin hiqa kitaabkeennana waa ku sugan yahay muslimna kitaabkiisa waa ku sugan yahay asxaabu sunana bacdigood buu kaga sugan yahay bal waxaan leeyahy waa hiqo labadu markaa raggan kale oo dhami ee xadiidka sanadka inoogu sugani waa dad hiqaad ah laakiin nin baa jira abu hurayre ninka ka warinaya cabduraxmaan ibnu lhadhaad magaca bihii kolley iskhilaaf dhowraa jira oo dee san imika inoo taala way yidhaaheen kutubta taraajimta kolkol haddaad bay soo dhigaan oona markaa hada labaad aanay jirin ama haddaadba way soo dhigaan waxaa kaley tarjamadiisa ku keenaan magaca aabihii oo asaamita waatay horraysiiyaanba oo cabduraxmaan ibnu saamit magaca aabihii baa iskhilaaf jira ama kan aan hayna ha noqoto kuwo kale asaamit oo iyadana ay horraysiiyaanbe bal waxaan leenahay waa nin reer daws oo abu hurayre ay ilmaadeer ahaayeen waa reerkan reer daws waaba kan dee markaa isagu inoonas waa reerkii abu hurayre ama qoladoodii in adeerkii weeye bal taasba wey markaa in abu zubayr un mooye cid kaleoo wax ka warisaa ma jirto ibnu xibbaan hiqaadkiisa ha kuba sheegee laakiin kol hadduu taa yahay oo kale dahabi oo kale wuxuu idhaha nin la garanayo maaha oo laa yudraa man huwa ayuu kaba cabiraa ciduu yahay walow xaafid maqbuul kaba cabireen bal sanadka markaa xadiidkeennan aan hayno ninkan cabdiraxmaan ibnulhadhaad oon leenahay waa nin dee aan kuba tirinayno inay jahaale meeshii jirto abu hurayrena inadeerkii ahaa ayaa sanadkan xadiidkan inooguba sugan waa maqaalka ama barhkood dee ay dhici karta waa sida albani oo kale uu daciifuladab uguba soo arooriyey xadiidku nasaa-iyana way wariyeene bal taasba weeye waa cabdiraxmaan ibnulhadaad inta kale waa dadkaa hiqaadka wuxuu ihi marka abu hurayra qaala jaa waxaa yimi maaciz bnu maalikin maaciz ibnu maalik alaslamiyu ee reer aslam baa yimi farajamahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulki ilaahay baa rajmiyey cinda araabicati markii afraad agtiis waa markii afraad anaa marka afraad wuxuu u wadaa ninkan maaciz radia allahu canhu waxaa ka dhacday zina uu zinaystay haddana rasuulka ilaahay buu u yimi isagoo taa'iba toobadkeenoo doonayana waxa uu ku dhacay ee xadda a in lagu oogo uu doonayo cidii kumay oogin markhaati cidde markaas mee isagaa yimi isagoo taa'ib oo doonayana in la dahiro rasuulka ilaahay buu ku yidhi waan zinaystay ee igu oga xaddii rasuulku waa ka jeestay haddana waa u yimi oo dhinacii kale ugaba yimi waa mar kale ayuu qirtay waa ka jeestay mar saddexaad buu u yimi waa qir markaa waa marka afraad waa ictiraafkii afraad weeye waa tegiba waaye hadduu markii iska tago rasuulku ma doondooneen salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddii oo xataa istibsaarkii markii dambe uu la yimi bal rasuulku siduu u hubsado arrintani taytay markuu tegiba waayey lamanuu yimaadeena waa iska dayn lahaaba ee isagii baa kolba ku soo noqda oo isagoo qeranaya waxan uu sameeyey rasuulka ilaahayna ka dalbaya inuu dahiro marka cinda araabicati waxa weeyaan waa cinda almarati araabicati weeyaan waa markii afraad ee ictiraafkiisii batay afar goor markuu qirtay ayaa rasuulka ilaahay dee weydiiyey isagii waxaa laga yaabaa lacallaka lamasta lacallaka qabalta lacallaka hamasta intiina may deetuu rasuulka ilaahay lafta sariixa isticmaalay uu yihi de ma waxaasaad samaysaa nigtaha haa buu yidhi adugu dadkiibuu weydiiyey oo bal caqligiisu suu yahay iyo dee inuu waa loo sheegay bal waa la ursaday bal waaba intaasoo caqligiisu amasak ow dee waxyaalo kale kuba jiraano markii waxyaalihii ay wada caddaadeen baa rasuulka ilaahay amri in la rajmiyo marka raabicadan aan haynaa waa cinda almarati araabicati fi lictiraaf weeye xagga qirashadii uu qiranayay markii afraad famara bihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa soo maray waa intii la rajmiyey dabadeed markaa rasuulka ilaahay way kaxeeyeenoo muu joogin la rajminayay adigu bal waa soo maray rasuulkii ilaahay waa isagoo dhintay dabadii walxal macahu maciisa nafarun jamaca yihiin min asxaabi asxaabtiisii ka mid ah faqaala rajulaani laba nin baa waxay yidhaaheen oo minhum dadkii asxaabta ahaa ee la socday ama nafarkii kaba mid ahaa inna haadaa ninkani la xaa-inun oo ninkii waxay sheegayaan isagii taas weeye alxaa-inun macnaa lahaalikun weeye waa mid halaagsamay ninkani wuu halaagsamay bay yidhaaheen alxayn waa alhalaag n geeridaaba la yidhaha mawdka iyo dee halaaga iyobaa xayn la yidhaahaa ya ma noqonaysa ma noqonaysa laxaa-inun weeye ma noqonayso ruuxani waa halaagsamay oo kolkol dee xaa-in axmaqana way dhahaan haddii la yidhaha xaana dee waxa weeyaan waa adigu waa ruux halaagsamay bay yidhaaheen waxaana ku ata nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi miraaran marar buu u yimi kullu dalika yarudduhu mararkaa uu yimi ee uu qiranayuu lahaa waan sinaystay ee dahir rasuulka ilaahay markastaba waa celinayey oo umuu jawaabahayn hadalkiisiina dee waa kaas oo dee halkaas in umuu jawaabina uu celinayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagaa ka tegi waayey bay leeyihin isagaa joogsan waaye xataa qutila ilaa laba dilay kamaa yuqtalu lkalbu ayga sida loo dilo nusqooyinkiina kuwa nusqada kalena ma saasun baa xaayn tana nusqooyinka xaayn bal markaa waaye bal loon eegi doonaa nasa iyo inay waxyaalo kala dhaceen laakiin de waa sa waxayn haddaba in kullu iyadoo dee kullu dalika waa mararka afartee miraartan uu yimi yarudduhu rasuulka ilaahay uu celinayey xataa qutila ilaa la dilay kamaa yuqtalu lkalbu ayga sida loo dilo loo dilay waa hadalkay yidhaaheen fasakata canhum rasul annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu ka aamusay xataa mara ilaa uu soo maray bija uu ka aamuso muu jawaabin waa xantoodiiyo taas xataa mara ilaa uu maray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bijiifati ximaarin dameer baktigii shaa'ilatan rijluhu shaa'ilatan xaalay tahay mid taagan rijluhu lugtiisu macnaa uu dibiray oo markaa lugtiisii baaba fidsanayd oo taagnayd dee waa markaa waa dameer baktiyey malaa dee markaasoo dibiray dibiray oo lugtiisina ay taagantay ayuu rasuulka ilaahay soo maray fa qaala wuxuu yihi laba kulaa min haada labaday nin buu la hadlayaa kulaa cuna min haada waa ximaarkan hilibkiisa cuna wax ka cuna qaala waxay yidhaaheen labadoodii intay aada ula yaabeen qariibsadeen min jiifati ximaarin yaa rasuula allahi anaakulu ma waxaan cunaynaa min jiifati ximaari dameer baktigii ayaanu cunaynaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi faladii ki niltumaa aa gaadheen asiibteen min cirdi akhiikumaa walaalkiin waa maacis ibnu malik alaslami waa cirdigiisii waxaa dee waa xantan ay xanteen cirdiguna waa mowdicu lmadxi wadam weeye waxa weeyaan haddaba ama naftiisa ha noqoto ama aslaaftiiyo waxyaalahaase isagiiba imika wax ka sheegayeenoo waa kuwan dee bal hadalladan yidhi haddaba wixii a asiibteen ee cirdigii walaalkiina kaba asiibteen anifan dhowaan aktharu isaga ka badan dameerkaa baktigoo la cuno ama isaga ka daran sida lafdiga abu daawuudba ahaa ashad way macnaa xantan ah xamateen walaalkiin ayaa ka xun oo ka adag ina baktigaas dameerkaa baktiga ay cuntaan oo dee ilaahayba subxaanahu wa tacaala isagoo inaga eryaya inaga dheeraynaya ayuu inoogu suureeyey ruux waliba walaalki walaal ah waa ruux ibnu aadam oo walaalkaayoo baktigiisii la aada cunto bal isagoo noolba maaha waa isagoo baktiyey waana ruux kale maahay waaba walaalkii ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihitumuuh waxadkiin miyuu jecel yahay walaalkii hilibkiisaoo weliba baktiyey inuu cuno dee waa nacdeen taasoo dabiic ahaan baa u nacaysaane haddaba tanna naca oo sharci ahaan u naca weeye taasay la mid tahay xantu hilibkaa baktiyey ee la cunayay laba mid tahay bal tanna haddaba waxaan ahesha idinku a asiibteene ku dhacay waxaa ka dhalanaya ee ismigiyo taas baa ka adag ka xun idinkoo baktigaa cuna taas buu kuba yidhi kolley waa tanfiir aada iyo aad u adagoo markaas layska eryayo laysu diidayo qiibadii ama ruux dhintay ha la xamanayo ama ruux nool ha laba xamanayo dee taswiirkii qur'aaniga ahaana iyo suurayntii bal xanta laynoo suu qur'aanku ilaahay nooguba suureeyeyno waa taa imaka ayadda suurat lxujuraat nooguba suganoo waaba halkan macnahan rasuulka ilaahay kaba qaatay taasba weeye waayo in bakti la cuno inay xantu waxa weeyaan laba mid tahay ama ruuxan oo dee hilibkii baktigood aad cunayso taas qur'aanka suurayntiisi weeye taswiirkii qur'aaniga ahaa weeye waladii ilaah baan ku dhaartay nafsi nafsu muxamedin moxamed naftiisu biyadii gacantiisa ay ku sugan tahay inahu waa ninkii maacizahaa fii nahrin min ahraani ljannati yataqamas toobad aan la arag buu la toobadkan isagoo garanaya dee bal arrintiisu waxa ay tahay ayuu isagu iskeenay ka tegi waayey rasuulkii ilaahay kusoo noqnoqoda arrinku waa toobadkeen weeye toobad dee waxa weeyaan dad aada u badan saa haweeney kaloo la mid ahayd oo iyadna sa rasuulka ilaahay uguba timi kusoo noqnoqoto bal tiri ninkanay ogeydo ma sidii maaciisaad u celisay ayaa doonaysaa inaad ii celiso uur baaban leeyahay kuba tidhi rasuulka ilaahay de markay dhashay dabadeed ilmaheedii ka maarmay dabadeed haddana iyadaa kolba iskeenaysa waa ma hadhaysaba orad horta ha dhasho haddana ilmihii ha ka kaaftooma iyadaa keenaysa markaasaa uu yidhi sanoo kale towbad bay toobad keentay ree toddobaatan reer madiino wada dambaabay haddii loo qaybiyo wada gaadh lahaayoo ruuxu wuxuu ku deeqo dee wax ka weyne ma jirto naftiisa oo kuba deeqo naftiisii ayuu horay imaka oo u horay tan si loo dahiro aakhiro u badbaado markaa waa toobad weyn haddaba markaa markiiba januu galo rasuulka ilaahi muxuu yidhi xadiidka sanadkiisa haddaan kaba soo hadale xafid maqbuul baabuu yidhah ibnu xibaan iyana madad ay saxiix yeelaan be waladii nafsu muxamedin biyadihi ilaahay nebi moxamed gacantiisa markaa nafta nebi moxamed gacantiisa ay ku sugantaan ku dhaartee inahu maaciz fii nahrin webi buu ku sugan yahay min anhaari iljannati jannada webiyadeeda kaba mida yataqamas yataqamasu xaalu quusquus ayuu gelgelaya dhexdiisa adu waa dee waa jannaysan yahay weeye oo wixii oo dhan waa laga dahiray dembigii uu markaa sameeyeyna wax kaga hadhay ma jirto waa taa laga nadiifiyeyba inahu fi nahrin min anhaari ljannati yataqamasu bal kolley dee arrinkii baabku inoogu baabaysnaa baabkaa waxoogaa baan ku joogsanay baabu man masa raasa sabiyin maca abihi wabaraka calayhi wuxuu u baabaysan yahay man masa oo kolley waxaan filayaa axaadiidtii kiibada iyo ku tacalluqsanayd waa kii inoogu dambeeyo iyada abwaabtii kiibada halkaasaan kaga baxnay abwaab kale oo kolley inta badan inoo qaadan doonta karamkii dayfka iyo ikraamkii dayfka iyo umuurahaas baa inoo bilaabmi doono walow kan xadiidku kasoo horeeya uu yahay waana xadiid aynu hore usoo maray baabu man masa baabu bayaani man masa balaama dikri man masa ciddii taabatay ra'sa sabiyin ilmo yar madaxii oo maca abihi aabihii ku sugan oo baraka calayhi barakeeyo o yidhi allaha ku barakeeyo macnaa gacantiis waa tarxiib ahaan iyo ta'niis ahaan iyo soo dhoweyn buu madaxiisii ayuu gacanta saaray ama gacanta mariyo saasuu madaxiisii gacanta u mariyey waana duceeyey oo ilaahay dee baaraka allahu fiiki iyo ama allaha barakeeyo taas buu yidhi bal taa wax kuba yimi waa athar iyo arrinkaa kuba soo arooray taas buu baabkeedii yahay xadaثna isxaaqu qaala akhbaranaa xandalaة bn abi camrin الzuraqiy اlmadaniyu qaala xadaثanii abu xasrata qaala akhbaranii cubaadaة bn اlwaliid bni cubaadata bni saamiti bal xadiidkan inoo soo socda isagoo alfaadiwun waxoogaa yar ay dee ruwaadda mala abuxasiriya waxaa ka dambeeya inu hore usoo maray kitaabka xaggiisii hore waa abwaabtii marka la eega mamluuga iyo khaadimka iyo dee in waxa uu ruuxu cunayo inuu wax kaba siiyo wuxuu xidhanayana ugaba xidho taas ayay baab uu usoo dhigtay kale waa labadii boqol raqamkia waa ka horeeya waxaan filaya laakiin waa kusoo dhowaa meelahaasu kuga soo dhowaa ayaynu isagoo tan alfaadaha qaarba ayay waxoogaa yarba u yar dhexeeyey ayaynu kuba soo marro waa xadiid ama dee macaad waxa weeyaan ama athar aynu hore usoo marray xadiid rasuulka ilaahayna waa la socdaa qisum buu leeyahy waa xadiid rasuulka ilaahay axaadiidiisii walow dee qisadan xadiidkani uu kuba yimi ama xadiidkani xadiid aada u dheer yahay oo markaan eegno dee qaybo kulansaday mid kastaaba xadiid gaara ay noqon lahayd saxiixa muslim buu ku sugan yahay isagoo aada u dheer oo axaadiidta kitaabka kuwa ugu dhaadheer buu kaba mid yahay waana kitaabka dhammaadkiisa meelaha uu kuba dhammaanayu kuba sugan yahay bal dee arqaamta marka la eego san kitaabka ay u tarqiimiyeen muslim oo kale walow xadiid keliya uu yahay ilaa sideed raqam iyobuu qaatay khaasatan qayb qaybtani waa qayb qaybo kalea jirta qaybo kale dee waana qaso wada socoto uun oo laakiin marka la eego waxyaalaha axaadiis ay kulansatay haddii la kala tiriyo dee intaas baaba bal matalan xagga xataa tarqiimka kitaabka waanayn kitaabka dhammaadkiisa xadiid welina qaybtan dee ka habeenkii maynaan gaadhina uu socdaa way noo soo dhowye laakiin ama way noo dambeeyeen kaaba weeye xagga marka laega isxaaqani waa isxaaq ibnu ibraahim in rahaweyh weeye xandalatu bnu camrin zuraqiy lmadini zuraqi waa nisbata ilaa bani zureyq waa reerka reer bani zureyq ee ansaareed waana nin atbaacu taabiciintae dhexe ka mida oo bukhaari un kitaabkiisa ku sugan adabka ah maha kutubtiisa kale kitaabkanun welibana xadiidkanun buu ku leeyahay sida taadiib ulkamaal inoogu sugan xadiidkanun buu leeyahay kitaabkeennan aan hayno xandala xaafibnu xajarna saduuq buu kaba cabira ama abuxasra iyo cubaadata iyo way noo horeeyeene abuxasrahanna kunyadiisan buu aada uguba shuuroobay magaciisa yacquub ibnu mujaahid baa la yidhaha halkaasna magaca o dhan baynu kusoo aragnay yacquub ibnu mujaahid nin waacidu ahaa abuxasrana iyadu kagaba shuuroob badan yahay ibnu mucin iyo nasaa-iyana way tawhiiqiyaan dee ibnu xibbaanna hiqaadkiisuu ku sheegay kitaabka muslimna waa tan aan leeyahay xadiidku waa ku sugan yahay muslimna waxbuu ka wariyey abu daawuud iyo bukhaari fi ladab oo kale cubaadat bnu lwaliidna saxaabigii jaliilka cubaadat bnu saamit baa u awoowa waana taan leenahay horaan usoo maray magaciisa kolkol bay halkan cubaado bedelkeeda cabdullaahi yidhahaa waa nin hiqa oo taabici oo taabiciintii yaryarayd ama raabico ka mida aabihii weliid ibnu cubaadana awowgii unbaa cubaadat bnu saabit aabihii weliid ibnu cubaadana waan isagana waqtigii rasuulka ilaahay dhashay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo hiqa ah oo dee waa dhashay in waqtigaa haddaan leenahay waa min kibaari thaani adigu atbaac taabiciinta ragga ugu waaweyn ayuu markaa kala mid yahay cahdigii rasuulka ilaahay baabu dhashay haddaba wuxuu ihi markaas abuxasra cubaadat bnu lwaliid baa ii waramo qaala wuxuu yidhi xadiidkan sidaan soo sheegaya waan soo maray kharajtu waxaan baxay maca abi aabbahay maci wa anaa gulaamun shaabun anigoo inan dhallinyaro ah ayaan aabbahay raacay riwaayada inoo horreysay waxaa inooguba sugnayd nadlubu alcilma fii hada alxay waa ansaar qabla an yahliku waa cibaarada muslimna ku sugan kitaabkiisa ee riwaayada muslim waana riwaayaday noo horreyso waxay u baxeen ba ahaydba labadoodan oo isdhalay ayaa cilmi bay wada doonayaan culimay u tegtegayaan ay la kulmayaan waana ansaar dhexdooda reerkoodii oo intaani halaagsamin buu ka cabiray lafdigaa waan soo maray waana lafdiga saxiixa muslimna xadiidku kuba bilaabmo oo macnuu waxa weeye intaani dee dadku dhammaan dadkii culimada ahaa dhammaan isaga ka warramaya taabicigan yar eh ayaanu aabbihii isagoo ihtimaamkii cilmiga ay u ihtimaamayeen dalabkiisa oo aabbihii baa ilmihiisii raacayay ayaanu raacno aan aabbahay la baxay annagoo cilmi doon oo ansaar dhexdeeda cilmi ka dalbayna waa isagiiyo aabbihiiba intii dee dadkii weli baqaayo ay jireen culimadii iyo saxaabadii ay wax sii harhadhsanaayeen kaasaan u baxno bixitaankoodu kaas buu ahaa waana lafdigii inoo horreeyey falaqiinaa waxaan la kulanay shaykha nin odayahoo calayhi burdatun wa macaafiriyun wa calaa gulaamihi burdatun wa macaafiriyun macnaa nin sheekha odaya weeye waxaa la socday addoon uu leeyahay gulaamka taas buu u wadaa waayo marka addoonka ay tahayna mid yar iyo mid weyn baa lagu idlaaqaa xagga marka dadka axraarta ah ee ilaa inta qaangaadh ka horeysa ghulaam la yidhaah walow waxa dambana lagu idlaaqi kara macno majaasun bay noqon haddaba burdadna waa maro dee marooyinkoodii ay xidhan jireen ka mid ah huwan jireen guntan jireenna inmacafiriinna isaguna waa dharkoodii ama waxaa namirana ahaba idhaahayna waa dharka ay xidhan jireen mid kaba mida oo halkan waxay taala shamlat mukhadatat maazir alcarab kolley macaafiriga adigubale waxa weeyaan laba maro kala kaan ahaydun weeye macnuhu imaka eg waa burdo waa nooc marooyinka kaba mida u guntanaa ka soo qaad macaafirina waa nooc isna dharka kaba mid ah maaha burdadii hadduu ay labadan tan u guntan iyo ta uu huwanya isku mid yihiin xullay noqon layd waa bedelad dhan oo xulladati ka cabiri jireen labada mare isku jinsigaah waa laba ayay kala yihiin oo midna waa macafiri haddaba labadaasuu xidhnaa kalakaankii kala duwan labadaa naftooda oo kalena waxaa xidhnaa addoon uu leeyahoo la socday waa burdo iyo macafir buu isna xidhnaa macnaa may kala socnayn oo dharkoodu isku mid buu ahaa dhar isku mid ay labadoodaba xidhnaayn qoltu markaa waxaa hi waa inankii yaraabaa odhanaya markaas ay cami adeerkayow maa yamnacuka maxaa kuu diidaya an tucdiya inaad siisid ghulaamaka addoonkaaga iyo ghulaamkaaga haadihi namirata waa macaafirigiiba namaridan aada huwan tahay macaafiriga ti uu ka cabiray oo shabla khuduud lahayd oo dadka acraabtiina ay xidhan jireen inaad ghulaamkaaga aada siisid oo wataakud aada qaaatid alburdata burdada isaga aad ka qaatid oo fatakuna calayka ay korkaaga ahaato burdataani laba burdo wa calayhi namiratun isaguna laba macaafiri buu xidhanaya laba namirey noqon oo ujeeddadu intay labadan mare isku midka a xidhantihiin waanay kala yar roonaayeen marka la eego labada maro maxaa kaa hor jooga oo kaa mancaya intaad burdadan aqulaamkaagu xidhanyay qaadatidnay adaa u iibiyey weeyaane adigu aada laba burdo midna guntatid midna xidhatid isagana labada namiro uu xidhnaadood siiso waxaa kuu diidaya muxuu taasaana fiicnaan lahaydoo sa laftiga hore aynu soo marray xullaaba dee ay arrintiiyo badlada nin xidhan baad noqon leh faaqbal calaa abi aabahay markaan hadalkaa ku yidhi xaggii aabahay u jeestay fa qaala wuxuu idhi ibnuka haadaa a ibnuka haadaa ma inankaagiibaa kani kani ma inankaagaa qaala wuxuu idhi aabihii nacam haa waa halkan maxaa shaahidka qaala famasaxa calaa ra'si markaa hore aynu soo marray xadiidka baabkii aksuuhu mima taksuuna oo tarjamada miya xadiidka alfaadihiisa kaba mida ayuu tarjamada usoo dhigto dee dadka caynkaasi ihtimaamka loo ihtimaamayo dadkii khadamad ahaa iyo khadamkii iyo ixsaankii loo ixsaan falaya hadday tahay wax la xidho iyo wax la cuno iyo bal sidii kale loola dhaqmayay baa xadiidka inoogaba sugnayd aynu halkaa kuba soo marray haddaba in madaxaygu saa gacanta u mariyey waa hadalkiisan isagoo ta uu yihi daraaddeed wa qaala wuxu uhi baaraka allahu fiik eeg masxigiina waa tan in man masar ra'sa sabiyin macaabi waxaan uu duceeyo waa barakadii weeye baaraka allahu fiik markaasaa wuxuu ihi sababtii isagoo u caddaynaya u san u yeelay ashhadu waxaan qirayaa markhaati kaayaan caddaynayaan qiraya lasamictu inaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo adcimuuhum quudiya waa dadka ama maaligtiina khadamkiina mima taakuluuna waxa a cunaysaan kaa a cunaysaan ujeedadu dee inta idinku cuntadii fiicnayd un cuntaan iyagoo hadda ka shaqeeyoy dhici karta kuwii soo kariyey ku hawshooday uu yahay iyagana wax duunoo liito uunoo cunto kale aha sinine waxa a cunaysaan wax ka quudiya ka siiya waqsuuhum u xidha oo huwiya mima taktasuuna kaa ahuwanaysaan wax ka mida oo kaa idinkuba ahuwanaysaana marka waa arrinkaasa ciddiisan oo kale mamaaligta ahayd khadamkii oo kale xaggii idcaam ahaan iyo lubsi ahaan iyo mucaamalo ahaanba loogu ixsaan falo marka wuxuu yidhi waxaa odhanaya ninkii odayga ahaa magaciisa waa inoo dambeeyaa yabna akhi halkaa hore laakiin riwaayada hore magaciisaa horreeyey oo hebel baan la kulanay bay ahayd oo dadkii ay dee ay laba kulmeenee cilmiga kaba doonayeen buu ahaa kii ugu horreeye yabna akhi walaalkay inankiisiiyow dahabu mataaci dunyaa addunyada raaxadeed iyo mataaceedoo too taga suula ayaa axabu ilay anigu aan kaba jeclahay min an yaakuda inuu qaato oo min mataaci alaakhirati aakhiro alaabteeda iyo mataaceeda oo macnuhu waa maxay imika haddaan waaba kanoo wax ziyaado oo dee wixii shareecadii igu ilzaaminaysay inaan siiyo aan ahayn baaban siiyo anigiiba naftaydii baan la simay waa mataacii adduunya wax ka midoo uu qaatay taas baa iiga fudud iyadoo intan dee waxa weeyaan xaqiisii dhammayn waayo marka dambe aakhire ajrigeygii wax ka mida uu aakhire iga qaato isagoo adduunyada maanta aan wax adduunyadaydii ka mida uu isagu qaato ayaa iiga fiican iiga khayr badan in is-aakhiro dee intan anigoo xaqiisii aan dhammayn ajrigi iyo sawaabkaygii wax looga gooyo oo uu qaato taas baa igaba saas daraaddeed baan anigu ula simayaa naftaydii wixii aan siin aan xidhanayeyna aan isagii u xidhayaa waxaan cunayeyna aan siinayaaba waayo rasuulka ilahi waa adciimam xadiidka noogin qultu waxaa odhanayaa imaka cibaadat bn lwaliid aabihii buu ku odhanayaa ay abataah aaboy man hada rajul ninkani waa ayo waa kan rasuulka ilaahi baan saa kaba maqleen qaala wuxuu yihi markaa aabbihiina waa garanaya waa nin weyn aabbihiia abulyasari kacbu bnu camrin waa abulyasr abulyasri baa ii xarakaysane laakiin maaha dee siinta way fadxisan tahay abulyasari kacb bnu camrin ninkani waa ninkii abulyasr la odhanayay waa kacb bnu camrin kacb bnu camrin waa nin reer bani saliima ah oo saxaabi ah ansaar ah oo dadkii caqaba joogay rasuulka ilaahay beecadaa laba galay waana dadkii bedriyiinta ayee bederna joogay waa saxaabi weyn weeye waa ninkii cabaas ibnu cabdilmutalib maalintii beder qabtay weeyaane soo qafaashay holow dee isaguna nin gaaban buu ahaa cabaasna nin dee geedkaa leegoo dheer buu ahaayo dee markaasoo riwaayadka qaar baa kuwa yimi maaha ninkii aniga ninkan i qabtay isoo qafaashay maaha oo uu yihi may anaa soo qafaashay oo dee isaguna tilmaan kaleu bixiyo malaa saa lafti kuma soo aroortay mala mala kariima kuu kaalmeeyey ujeedada dee malaagtuni way dagaalamaysay waa taas maalintaa kaba dagaal gashay ujeed maha adiga waa lagula qabtay weya cidaad arkayn baa kula qabato dee isagii uga muuqde waa cabaas ibnu cabdilmutalib ninkii maalintii bederna qabtay reer beder waa ninkii ugu geeri dambeeyey manaa reer beder walow dee shan iyo kontonkii hijradu dhintay sacd ibn abi waqaasna waa sanaduu dhinto isaguba beder waa joogay waa ka yar dambeeyeyo marka waa aakhiru lbedriyiina wafaatan dadkii dagaalkii beder joogay ninkii ugu geeri dambeeye weeye abulyasr kacb bni camrin radia allahu tacaala canhu wa canhum man hada rajulu qaala abulyasri kacbu bnu camrin waa abulyasr oo kacb majlis baan fadhina maad fadhiisati waay haddaba raalli ah raalli ah waay waay telefoonka inaga xidho cidda haysato way baabu daalati ahli lislaami bacdihim calaa bacdin oo xadiidkuna waa ta aynu soo maray waana xadiid dheer baan leyna waa qeyb kaba mida intani qeybihiisa dhowrka ah baabu daalati ahli lislaami dadka islaamka waa dadka walaalaha ee muslimiinta daalado daaladu waa iskuhalayn ruuxi oo kale si loola dhaqaamayo waa xagga dee markay maxabadu badnaato jacaylka labadan shaksi ay jecel yihiin oo kale debna maalan kalsoonida uu jacaylkaa kuba kalsoon yahay waxaanu wakti kale ku dhiirade inuu kuba dhiirado waa isku halayntii taasoo kale ruuxan dee maxabadiisan iyo xidhiirkan ka dhexeeyu isku halaynayaa markaasoo afcaal iyo waxyaalo laba imanaya dhici karta waktiyada kale aanu kuba dhiiradeen oo kale bal haddaba daaladna waa taasuna waa markay maxabada ziyaadadaa daraaddeed ee ruuxu ruuxan qariibkiisa ama xamiimkiisa ama saaxibkiisa iyo walaalkii oo kale uu dee waxyaala de ama xaggiisii oo bal maalan uu aada uguba dhiirado hadduu doono afcaal waktiyada kale dhici kar layd laga joogsan lahaa uu sameeyo bal taas waan arki doonaa say dee salafkii laynoogaba soo naqlinayay taasba weeye waana say dee dad kale oo salafkaasa axwaalahoodii laynoo soo naqliyeyna soo gaadhay ay ahaydba wey bacdihim calaa bacdin barhkood de waa ahli islaam ama ka bedelen barhkood calaa bacdi mar kale ee isku halayn bay dabeerhooyo dabadugaba nugaan waa taas adu waa waxyaalaha in ruuxu maxabadii markay ziyaaday aad iyo aada isu jeceliyiine wax dee bal maalan u kala de waxa weeye xad ay kala leeyihin ba aanay jirin dhici karto ruuxu inuu alaabtiisa iska qaadan karo wixiisa iskama cuni karo isagoonba joogin kii kalena waa ku farxaya oo bal maalan isaguna maxabada ziyaadada ama arintaa ka dhaxaysa ayuu taba leeyahay jacfar ibn abu jacfar maafile maxamed ibn cali ayaa laga soo naqliyay inuu yihi axadkiin ma dhacaysa inuu ninkii kale walaalkii ahaa intuu kiiskiisa ama kiishkiisa gacanta geliyo wixii uu xaajadiisii uu kaba qaato may ba yidhaheen is yidhi hadaa walaalaba matihin haddaa walaalo matihin arrintu waa say ah idoo kalo ruuxan waa heerkaa weeye daaladu taas weeye waan arki doonaa imaka atarka inoo soo socdeen xadaثna cabdtu qaala xadaثna baqiyaة qaala xadaثna mxamed bn ziyaadi qaala adraktu الslf waa atar cabdahan imaka halkan inoo galay ee uu bukhaari raximah اllahu tacaala kaba warinayaane sheekiisa noqday waayo cabdooyin cabdayaal kale oo de magacan dad laho ka horeeya dabaqada horyebaa jirta ama kuwaasi waa xataa dabaqada kuxigtu noqonayaa jirte oo labada saxiiba kuba sugane amdat bnu cabdiraxiim ibnu xasaan baa la yidhaha waa nin reer mawur oo markii dambe laakiin dimashq degay oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay waa dadkii la kulmay in kuwoodii weliba yaryaro ahaa kitaabkeenan aladab lmufradna riwaayu ku leeyahay waxa weeye waxaa kaluu leeyahay nasaa-ina kitaabkiisa riwaayo waa ku leeyahy waa inta kutubta kagaba suganba waa cabdat bnu cabdiraxiim baqiyat bnulwalidna horeynoo soo maray ama maxamed ibnu ziyaad kolley maxamed waa nin hiqa ah oo isagu taabiciyo kunyadiisana abu sufyaan la idhaha reer ximso ahaa in kalaa jirto maxamed ibnu ziyaad aljumaxi oo isaguna la dabaqo abu hurayre iyo wax kaba wariyo isna dee rijaasha maalan kolley kutubta lixda abaa ka ninkan bukhaari iyo asxaabu sunan ilarbac muslim baanu kuma sugnayn ee waa nin hiqa ninkaas baa wuxuu ihi maxamed ibnu ziyaad qaala adragtu waan soo gaadhay asalaf waa dadkii kaba horeeyey waana taabici wainahum layakuunuuna waay iyagu layakuunuuna waxay ahaanayeen fi lmanzili lwaaxidi guri keliyay biahaaliihim waa meel la degan yihin ujeedadu maaha inay maqsin keliya iyo dee meel keliya oo isku furan wada degan yihin laakiin meel bay wada degan yihin aqaladu ma waaweyna say noo dambaysa waxaa udhaxaysa waxa laga yaababa dee inay sarab iyo qasab iyo waxyaalaha caynkaas ama sarab ka soo qaatiy aan garanaynay waxaa udhexeeyaaba waa jidaarkaa sarabta ka samaysan oo de waa mansilkaa keliye intaa yar ku kala gogo-an taasaaba barhkood reerkoodina way la degan yihin oo meeshaasaa la wada degan yahay fa rubamaa waxaa dhici kaysay nazara inuu ku dego oo calaa bacdihim barhkood adayfo oo dadka meesha wada degan xaafadan wada degan guryahoodu ay isku yeed saasoo kale ay dhinaca isugu hayaane jaarka ayaa mid kaba midaa dhacaysay in marti ay u timaado walxaal qidru axadii midkood dherigiisuna cala naari dabka korkiisa uu saaran yahay haddaba ha dherigiisii nin baa dadkaa dee jaarka ah ee walaalahana ahaa ayaa mid kaba midaa lasoo martay ayaa marti u imanaysa kii kale ayaa dheri u karsamaya waa ka kale ayaa dheri u karsamaya hadduu doono waa maqan yahayba fayaakuduha markaasuu qaadayay saaxibu dayfi ninkii dayfka waa ninkii dayfku waa arrin dee kolley walade raimah la raxima allahu ala tilka alamsaada daahira lidayfi martidiisii buu u qaadayay fayafqidu waaya alqidra saaxiib hadda maaha inuu isagu leeya war martiba ii timiye maanta malkaygii imaka ii diyaar maahe aan ii dhiib raashinkan aan ku sooriyeeye ninkii oo kaba maqanoo dhergiisii sugaya ayuu intuu soo galoo dhergii ayuubuu iska qaadayay martidiisiibuu u geynayay ninkii markaa marka hore karsanayey ayaa dhergiisiiba waayayey fayaquul wuxuu odhanayay man akhada alqidra war dhergii yaa qaatay fayaquulu saaxibu dayfi ninkii martidu ay u timi ayaa odhanaya naxnu akhadnaha lidayfina annagaa martidayadii u qaadnay ma cadhoonayo bal waa ku farxayaa fayaquulu saaxibu lqidri baa odhanaya baaraka allahu lakum fiiha allah idiin barakeeye taasuu odhanaya aw kelimata naxw ama kelima laba mida wuxuu leeyahay dadkii siaasaan kusoo gaadhi da waxaa la arkaa wadcigaa uu kaba warramayo markii dambe waktigan uu kaba warramayo xaaladu way isbedeshaye xaaladu waa ta aan lahayn abu jacfar ama maxamed ibnu cali oo kaloo lahaa axadkiin miyuu dhacaysaa kubkiisa ama jeebkiisa ama inuu gacanta geliyo uno xaajadiisii u ka qaato ninkay walaalo ahaayeenoo markaas may bay yidhaahdo intuu yidhahdaba walaalo hamati walaalo saamay ahayd oo arrintoodu taas bay ahayd isku hadlayntaas iyo daaladaa iyo kalsoonidaa maxabadan kuma kalsoonyaa tasarufkaasi jiray waanay jirtay dee sidaas xasanulbasri iyo asxaabtii hadduu doono dee midkood isagoo gurigii ka maqan bay gurigii iskaba imanayano malaa dee markaan dumar joogino halkan timirtiisii u taala mawxii u taala la iska sii cunayay isagiina waa ku farxayaayoo dee taasay arrintoodu ahayd markaasuu yidhi qaala baqiyatu baqiya wuxuu yidhi waqaala muxamedu waa maxamed ibnu ziyaad wاlkhubsu kimistiina idaa khabasu mila dalika haddii waxaan dee meesha jira diyaarkii aanu ahayn dheri dee dab saaranba e kimis la dubay ama dee markaa wax la dubtay uu yahayna saasoo kaley samayn jireen ruuxiioo wax dubtay waa intay dhici karta hadduu doono waaba intii intaasaa la haysta waa intii uu dubtay ayaa laga yaabaa intay marti timaado kii kale walaalkiia intuu qaado martidiisii uu siiyo walaysa baynahum xagga dhexdoodana may ahayn ilaa juduru lqasabi waa qasab jidaaro laga sameeyey waa sarabtaas oo kale qasabka dee iyo wax laga sameeyey jidaaro laga sameeyey ba aqalada udhexaysa wax layswada dee layswada og yahay qaala baqiyatu baqiya wuxuu yihi waadragtu ana dalika aniguna arrinkaa waan soo gaadhay maxamed ibnu ziyadi asxaaba maxamed ibnu ziyaadka arrintaa ka warramaya dadkii asxaabtiisa waa si ay samayn jireenoo taasaan kusoo gaadhoon kuma arkay buuri radia allahu canhum baabu ikraami dayfi wa khidmatihi iyahu binafsihi bal ruuxii dayfka ha karaamayntii la karaamaynayey iyo in adeegii uu ruuxu gacantiisa waa ruuxii dee mudiifka ah isagu u shaqaynayay taas buu baabkeedi yahay xadaثna mسdd qala xadaثna cabdاللahi بn daud عan fضayl بn غaزوان عan abi xaazimi عan abi hurayraةa ana rajula bal fضayl بn غaزوان dabi kolley waxaan filaya inaynan soo mara waa nin iqo min kibaar saabic ama atbaar taabinta raggii ugu waaweynaaye bal in yar baan saaka ku yar joogsanaya cabdالlahi بn daud اkhuraybi abu cabdiلرaحman اkhuraybi wax yar waxaan filayaana mar hore waan soo maray dee taase lakiin imaka kunyadiisa horta ninkan waa nin reer hamdaan oo abu cabdiraxmaan baa la yidhaa alkhuraybina waa xaafad bala basre ku taallaa loo nisbeeyaa walow asalkiisa hore reer kuufa yahay waa nin hiqa ah caalim ah caabidna ahaa kolley aadna waa dee sagaashan buu ku dhowaaday waa dadkii atbaacu taabiciintii uguba dambeeyey ayuu ahaaba sanadihii ugu dambeysay cumrigiisa wuu joojiyey deedna caalimuu ahaa waa dadkii cilmigan cinaayada u lahaayee rixlada dheerna lahaaye laakiin aqrintii iyo warintii uu axaadiida warinayey waa joojiyey saa daraaddeed dad baa jiray dee soo gaadhay oo nolol ahaan la kulmay aakhira cumrihii laba kulmay oo laakiin aan fursadaa helin inay isaga wax ka wariyaan dadka waxaa ka mid ah bukhaari bukhaari waa la kulmay oo waa arkay waa la kulmay laakiin intaa uu joojiyey riwaayada ayay ahaydoo wax kamuu maqlin markii uu baadiye axaadiidiisii inuu wariyana dee waa siduu kaga wariya koluu musadad dariiqiisan iyo fallaas oo kale iyo nasr bnu cali iljahdam iyo dadkii hore uu laba kulmay ayuu dariiqooda kaba wariya inuu soo gar rag labada badan baa sidaas ahaayo dee kolley xasre iyo qoloma ay ku ahayd ninka mucamarka cibriga dheer le caalimka caabidka ah ee aqoonta sare lahaayo dee markaa laakiin arrimaa waa wada joojiyey kolley dahabi waa wuxuu kaba dhiga in wuxuu joojiyey arkee markuu dee way iska dhi jirtaa raggii cibaadadoodu ay aada u badnayd dee cilmi badanba haba lahaadeene ikhlaaskoodu aad iyo aada uma badnaa barhkood ama niyadooda ha kaba shakiyano isleeyihin ikhlaas malaa meeshii ma jiro ama dadkan dalabada ahaa ay leeyihin kuma dalbayaan ikhlaasyan iyo waxyaalahan san u samayn jiray way jireen isagu wuxuu dahabi kaba dhigaa inuu markuu arkay dadkii waxa weeyaan dalabadii oo niyadoodii iyo waxyaalahaas dalabku aanu khaalis ahayn saafi ahayn oo dhici karta dee magacdoon iyo maaldoon iyo waxyaalo kale ay soo galeen oo si ayuu dee fara kaba qaaday kolleyna akhbaar baa intaa faraka qaadkiisaas akhbaaro kala duwan oo culimmada ay noogaba soo naqliyaan de arrinkii waa gooyey dad badan baa haddana usoo qastayo dee may dhacayn si kale waxaa dee kutubta taraajimta waa taadiib ulkamaal iyo siyar iyo kuba sugan mar qoloyn ay u yimaadeen markaa iyagoo cilmigii dalbaya oo xadiis bay doonayeen oo gurigiisii bay yimaadeen oo markaasaa la yidhi beer yaruu lahaa waana nin weynoo da ayuu joogaa waa busaytina ama bustaan yar isagoo yimi ayay u yimaadeen oo idha saasaan doonatu leeya war meesha danbaa iigu jirta waa noloshaydii baaba dee waa watan macaashkaygii waa waxaas beertaay cidda wax saasa kama qaadanaye cid waraabisaana ma jirto anaa kula waraabinayna yidhaaheen tuhi in xadaratkum niya niyadiina horta eego haddii calaqal niyadiinu ay tahay de ilaahay daraadii iyo taas iyo taa haddii kale dee waxba haystaarinina markaasayoo dharkiiba iska dhigeen oo dee biyi usoo saareen markay waraabiyeen ayay dhaheen haddaba xadiis baan kaa doonaynaayo tu ihi idinka kaanat lakum niya tujaruuna caleyhi walakin laysa li niya anigu niyo aad hayaa ma jirta idinka niya ilahay o adigu siba kaga dhaqaaqan qiso kaloo aada u qariib ahayd baa nin baa yimaabulcayna la odhanayo cilmi buu doonaya markaasuu orad qur-aanka soo xafid horta xadiis buu ka doonaya soo xafid markaasuu waan xafiday eetuu soo qabtay watlu calayhim naba nuuxin suuratu yunus qeybteedaa dambe aqri waa aqriyey uu ka soo baxay markaasuu yihi haddaba idhab wadlub ilfaraa'id orad tagoo horta cilmiga faraa'idka iyo dee fiqiga iyo baro tu yihi waa bartay masaaishiisii waaweynaaye awood iyo waxyaalaha kaba mid ahaaye buu tilmaamo waa bartay markaasuu su-aal buu weydi uhi ibnu akhika aqrabu ilayka aw ib aw camuk ma adeerkaabaa kuu dhow oo ku xiga mise kad u adeerka tahay ibnu akhika waa masale waa imtixaanaya markaasuu uhi ibnu akhi tu ihi walima maxaa dee ibnu akhika uu kaaga dhow yahay adeerkaayo dee tu ihi liana bna liana akhii min abi wa cammi min jaddi waa halkii laysugu imanayay walaalkay aabbahay baa dhalay laakiin adeerkay awowgay baa dhalay isagaa igaba xiga waa gartoo dee tu ihi idhab watacallam alcarabiya or tagoo luqada carbeed baro ama carabida baro dee tu yihi qad tacallamtu qabla hadan imtixaan qur-aanka iyo ta baro ayaa soo martay dee tu yihi cumar markii la wareebay ninkii majuusiga dacnada uu ku dhuftay wuxuu ihi yaa lilahi yaa lilmuslimiina tore lilahi buu ihi laamta hore uu fadxiyey ta dambana uu kasriyey nima fataxa haadi wakasara haadi tan maxay tahay aqoontaadaha deetuu yihi de taa horena waa ducaya istiqaafa anu kole malaha waa istilaaxu kaba cabiray de waa dhici kartaa tacbiir kale imaka ayaan kaba cabiri layd ta dambana waxa weeyaan me ta hore waa duca ayo kaba cabiray ta dambana waa listiqaasata walistintaar hortana way fadxi xaaladeeda taasa ti marka arku i law kunt law xadatu axadan laxadatuka adaalinka imtixaan meel oo iskaga kaxeeyuu doonayay dhammaanba waa kan soo oday tu ihi haddaan cid un xadiis u sheegi laha adaan kuu sheegi laha de isaga oo waqtigaa uu gooye taasoo kale hadaladiisa ay noo soo naqliyaan waxaa kaa mid ah saaxibu taadiib alkamaal iyo dee saaxiba si yaryo ay soo naqliyaan kaanuu yastaxibuuna lirajuli an yakuna lahu khabi'at min camali saalixin laa taclamu bihi zawjatu walaa gayruh waa say arrintoodu ahaayeen waa dadkii ka horreeyuu sheegaya waxay dooran jireen oo iyagu ay dooran jireen ruuxu inuu leeyahay khabiico macnaa wax qarsoon oo camal saalixao sawjadiisa iyo xataa dadkiisna aanay ogeyn macnaha waa hadiyo goor waa ikhlaaskii inuu yeesho camal saalixa khabiico qarsoon oo aanay zawjadiisna ogeyn iska daa cid kale iyo cid kale waa dee dadka mukhlisiintaasiodi dee rag amhaalla way jiraan waxaa jira raggaa uu sheegayo kaba mid ah isaga ka yar horeeyu taasu inooga soo naqlinayo rag sanado badan inta badan soomadaan sawjadiisu aanay ka warhelin inuu sooman yahay oo subaxdii waa ka lahaayo qadadiisii waa sii qaataa dukaan buu leeyahay dariiqa ayuu sadaqo cuntadii ku bixiya reerkii waxay u tageen waa wixii uu maanta cuni lahaa taas habeenkiina uu soo hoydaa uunoo dee cashadii waa u taalla waa soomaya intaasoo kale waa ragga waliba dee rijaashan dee saxiixa oon dee cidi ogeyn waa khabiicada uu sheegayo waxay dooran jireen inuu ruuxu yeesho khabiico ama camal saalix oo qarsoonoo xataa dadka ugu dhowina aanay ka warhayn isagii ilaahay inay isku og yihiin waa calaamada ikhlaaskiya taasi waa hadaladiisa xadiidka isagoo ka hadlayna wuxuu lahaa alxadiid in aradta bihi dunyan fahuwa dunyan wain aradta bihi aakhiratan fahuwa aakhira haddaad adduunyo ula jeedana ninkii magac ku doonaya wax ku doonaya waxyaalo kale meelaha in majaalistaas isaga lagu soo dhaweeyo dee adduunyuu noqonaya kii aakhiro u jeedayna aakhira ula doonayana aakhira ayuu noqonaya waa hadaladi o cabdillahi bni daauud alqurayba raximah llahu tacaala bal muxuu yihi can abi xaazimin waa salmaan mawla alashaaci mawla caza can abi hurayrata ana rajula ninbaa ataa yimi annabiya nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalam fabacasa waa diray rasuulkii ilaahay ilaa nisaa'i haweenkiisii buu cid u diray macnaa ruuxan bal wax lagu marti waa nin gaajaysan rafaadsanaa buu ahaa muddo aan wax cunin dumarkiisii buu u diray bal in wax laga helo faqulna waxay idhaaheen maa macanaa ila almaa afdal albashar ayaa guryihii gurigiyihiisii oo dhan maaha guri keliya biyo mooye wax kale lagama waayo wax habeenkaa lagu casheeyaaba mama jirto biyo baaba yaalla salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam baa wuxuu yihi man yadumu yaa dumaya oo de ehelkiisa u dumaya aw yudiifu martigelinaya haadaa ninka nowcaawa faqaala rajulu min alansaari nin ansaara yihi riwaaya muslim baa waxaa kuma sugnayd abu dalxa inuu yahay walow ay leeyihiin dib kolley waa khadiib baa leh in abu dalxa hadne waxaan filayaa inaanu ahayn abu dalxii zayd ibnu sahal oo xaafnu xajarna isagoo taasay idaaxinay yidhaahdeen warkaas arrinta ninka ka muuqatay oo ah inaan cashada cayulka mooye reer kale aanu reerku waxba haysaniyo iyadoo raawigu nin kaba cabira iyo dee abu dalxa zayd ibnu sahal nin mashhuurana uu ahaayo malaa nin saasoo loo magaciisa nin un laga cabiro ma ahayn gees kalena ansaar raggii ugu xoolo badnaa buu ahaayo gurigiisii in la idhaaho carruurta quudkoodii un baaba yaalla malaa dee waxa weeyaan waa taas waa arrimo uu malaa khadiib markan uu leeyahay waxaan u malaynayaa inaanu ahayn abu dalxa zayd ibnu saal ninkaasi waxa weeya waa umuuraha uu yar ee milicsaday weeye walow laga jawaabi karo suu xaafid idhaaho haddaba faqaala rajulu min alansaari ana faindalaqa bihi uu la kacay ilaa imraati haweenadiisii faqaala wuxuu ihi akrimii maamuus dayfa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay martidiisa faqaalat waxay tihi maa cindanaa agtayada ma ahaanin ilaa quutun lisibyaani quut caruurta u sugnaaday mooyaane waa quudkii waa cashadii habeenkaa caruurta ayuun baaban hayaaye wax kaloon hayaa maba jirto faqaala wuxuu ihi ninkii hayi-i diyaari acaamaki cuntadaadii wa aslixii hagaajii siraajakii laambadaadan dee ay shidanayeen kollay halkan bukhaari isagoo sanadkan xadiidka ku wariyay saxiixa waxaa dhacday labada meeloodba wa asbixii shid waa ifshid weeye markaa siraaja macnaa uqidi wanawimi seexi sibyaanaki caruurtaadana malaa kollay gaajo ay dee dhibwi ay kasoo gaadhaa may hayn markaa tan bay leeyahay iyagoo iska qatan malaa waxay qaadiba dee waxa weeyaan ay adkaysan karayeen weeye seexi idaa araaduu markay doonaan cashaan casha ay casheeyaan seexi fahayaat acaama cuntadii bay diyaarisay wa aslaxat siraajaha waa waxay hagaajisay oy diyaarisay isagiina labadii dee la shidanayay wanawamat way seexisay sibyaana caruurteedii markii dayfkii soo gale cuntadii lasoo dhigay weeye ayaa maxay samaysay uma qaamat way kacday kaanahaa say tuslixu hagaajinaysa siraaja laambada si ay yar hagaajinayso faatfaatu laambadii bay baktiisay wajacala dee waxay diidayaan waa waxaas dayfkani si u dhergay doonayaano haddii ay laambadu shidmayso iyaguna ag fadhiyaan wuu arkayaa inaanay iyaguna cunayn oo dee waxaa qaban xeshood oo isagoo aan cuntadii waxa weeyaan kaba dhergin buu iska dayn haddaba markaasay baktiisay way soo ag fadhiisteen xeedhadii baa dee ama weelkii cuntadu ku jirtaa dhexdoodaa wajacalaha waxay labadaa isqabay ay bilaabeen yuriyaanihii ninka inay tusayaan annahumaa ya'kulaani inay cunayaan oo dee gacantii way gelinayaan hadday doonaan afkii way dhaqdhaqaajinayaan aqalkuna waa madowye marka xaajadiisii ayuu kaba qaaday waa nin lala cunaye wabaataa way baryeen daawiyeyna xarayn iyagoo bog laaban iyagoo qatan oon habeenkii wax cunin falamaa waa qoyskii dee carruurtin waa taa la seexiye falama asbaxa markuu waa bariistay ayuu ghadaa ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam waa ninkii ansaareed ee ninka martigeliyey faqaala sala allahu calayhi wasalam laqad daxika allahu ilaahay waa qoslay aw cajiba min facaalikumaha waa ficilkii naaficna waxaa fiican ee aad samayseen ayaa ilaahay laba yaabay kolley arrinkuna waa ihbaatu bilaa tamhiil iyo tanziihun bilaa tacdiil oo dee wixii rasuulka ilaahay ilaahay isu sugay ama uu sugay waan sugaynaa laakiin kayfiyo iyo tafsiir iyo in la idhaha san iyo san taas iyada waa san daatada ilaahayba iyo samcigiisa iyo basarkiisa baan leenahay waa leeyahay laakiin kayfiyadii inagu ma ogin mana ogaan karno taasunbay umuurahan kalena ay tahay xagga marka la eega aniga waxaa i xarakaysan min ficaalikumaa fa'da la kasriyo kollay culimmadu say ku dabdiyeenna min facaalikumaa weeye ficaal haddii la yidhaha waa alficlu bayna shaksaynba waa ficil laba shaksiya faacalo masderkeed weeye laakiin facaal marka la yidhaaho waa waxa fiican ama san deeqnimadan imaka muuqata iyo dhaqanka fiican iyo adigu waa shayga fiican ee la sameeyo ayaa facaal lagu magacaabaa oo fa'doo la fadxiya ama ficaal haddii la yidhah dee faacalo masderkeedii buu noqonaya macnaha waa saniicinii fiicna waxaa fiican aad samayseen weeye oo imaka wixii aad fasheen waa wixii fiicnaa ee wanaagsanaa ee aad samayseen ayaaba tan cajiba min facaalikumaa aw daxika allahu min facaalikumaa waanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey wayuiruuna calى anfusihim waa ansaarba wax lagu ammaanay wayuiruuna calىa anfusihim walow kana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaika hum muflixuuna wayuiruuna bacnaa yuqadimuuna wey way horreysiinayaanoo waa keyrkood iyo calaa anfusihim nafahoodii bay kaba horreysiinayaan waa isaarkii walow kaana bihim khasaasa iyaga baahimaha kuba sugnaato waxaan ay dadka kale iskagaba horreysiiyeen waa waxaan iihaarka uu kuba yimi kuwa u baahan haba noqdeen waman yuuqa shuxa nafsihi ruuxa laga ilaaliyo naftiisa bukligeedii laga ilaaliyo fa ulaaika hum lmuflixuuna kuwaa dee taa laga dhowre laga xafide laga ilaaliyey iyaga ah iyagun baabaa kuwa liibaane baabu jaa-izati dayfi dayfka wixii abaalmarintiisa ahayd ayuu marka dee marti timaado ayuu baabkiisii abwaabtii dayfka ay noo socoteen xadaثna cabdالlahi بn yuسuف qal xadaثna layثu qal xadaثanii saciidun اlmaqburiyu can abi shurayxin اlcadawiyi waa صxaabi jaliil asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mida oo reer khusaaca alkacbiyu alkhusaaciyuna waa u yimaadaa khuwaylid bnu camrin waa la yidhi waxyaalo kalena magaciisa waa la yidhi qaala wuxuu uhi صaxaabigaasi samicat way maqashay samictu ba ay taale udunaaya labadayda dhegood wa absarat way aragtay caynaaya labadayda indhood xiina waqtigii takalama الnabiyu salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi hadlay macnaa xadiidkan buu inoo sheegaya siduu rasuulka ilaahi isaga ugaba xafiday bal iska daa in cid kale uga sheegtay markaa uu rasuulka ilaahi ku hadlayey gidaar dabadii iyo cidi kamay qarinayn rasuulka ilaahi indhihiisana waa ku arkayey markaa uu hadlayey dhegihiisana waa kuba maqlayey isagoo le xiina takalama الnabiyu salى الlahu عalيه waslm faqaala man kana yuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyukrim jaarahu jaarkiisa ha karaameeya haw ixsaan fala haw samafalaba weeye waa ixsaankii jaarka iyo dhibkiisa horta laga tago marka dambana loo ixsaan falo waman kana yuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyukrim dayfahu maxalu shahiidku halkan weeye martidiisa ha karaameeyo oo ha maamuuso dadka dayfkiisa jaa-izatahu bal dayfahu jaa-izatahu baan kaba bedelaynaayo waxa weeyaan waa intay jaa-izadiisu tahay abaalmarintiisu ay tahay taas ha ku karaameeyo haddii dee nasculkhaafid la idhaahna bal waaba ta falyukrim tawraan ku daysa falyukrimu dayfahu jaa-izatahu waa jaa-izadiisi waa dayfka wixii abaalmarintiisa ahayd jaa-izadiisa ahayd abaalgudkiisa ahayd ta ha ku karaameeyo qaala wuxuu yidhi oo waxaa lagu yihi rasuulka ilaahay baa lagu yihi wamaa jaa-izatahu yaa rasuul allahi oo si ay idhaaheen jaa-izadiisu maxay tahay rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi yowman waleylatun habeen maalin iyo habeen weeye wadiyaafatu diyaafadna halaaثatu ayaamna waa saddex isho fama kaana waraaa dalika intaa wixii dhaafsan ee saddexdaa gadaasheed ahaaday fahuwa sadaqatu caleyhi waa sadaqa u ruuxu kuba sadaqaysanaya xaqiisa uu dhammaaday marti ahaan uu lahaa bal way bal markaa kolley way inoo socon doontaa diyaafadu axaadiid kalena way inoo dambaysaa bal tarjamaaba inoogu imika ku xigta adiyaafatu halaaثatu ayaamne manaa ruuxii ee martida ahaa horta ikraamkiisii iyo ixsaankiisii shareecadiiba aada iyo aada inooguba adkaysay waa ruuxa ilaahay rumaysan maalinta qiyaamada rumaysan maalinta qiyaame iyo ilaahay rumayntiisa waa la israaciyaayo ee ruuxu haddii uu bal matalan yowm laakhir rumaysan yahay maalintaa ficilkii uu ku badbaadaye uu wax isaga u tarayeyna waa ku dadaalaa wixii uu ku halaagsamayena uu kaba dheeraadaa iimaan yowm alaakhir waxay ke keensanaysaa wax alla waxaa maalintaa dhacayo in laysa soo saarayo lays xisaabinayo lays abaalmarinayo janno iyo naar la kala gelayo rumayntii la rumaynayay ayaa meeshii ay kulansanaysaa taasna waa wixii ruuxa camalkii saalixaana ku xambaariyay inuu badsado ay tani kaba mid ahayd wixii xumaana ka joojinayay si aanu maalintaa u halaagsamin haddaba bal markaa waa adkayn aada loo adkaynayo dayfkiisa ha karaamaya xaggan marka la eega jaa-isadaya tan waxaa weeyaan maalinta iyo habeenka hore dee ikraam ziyaado uu leeyaha macnuu yahay ruuxuu isu kalifayaayo bal wixii u suurto gelaysa ayuu martidiisii ku martigelinaya habeen iyo maalintaas labada cishee dambena wixii kolba dee aqalkiisa uu kaba helaye isaga u sahlanaaye taas takallufnaanu kuba sugnayn buu ku martigelin waana xaq daayifku leeyahay wixii intaa dhaafsan xaqiisi uu dhammaaday haddii de isagana haddii ruuxan ay cidhiidhi iyo dulsaar iyo culays ay kubatay inuu ama aanu ruuxani dooranahayn lamudiifkii inuu sii fadhiyaba uma habboona ama umama banaano si ay noo soo socota inixraaj iyo hadduu dembi meeshii kaba dhalanayo ama uu dembi kuba ridayo bal haddii dee uu sii joogana waa sadaqa au sadaqaysanayunbay noqonaysaa laakiin xaqii dayfku intaas buu kuba dhammaanayaa taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiidka inoogaba sheegay waman kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran macnaha ha fikiro intaanu hadlin oo khayr ha ku hadlo aw liyasmut macnaha hadalkan uu doonaya inuu ku hadlo ha fikiro intaanu kuba hadlin haddii aanay wax mafsadoo ka ratimayaa jirin xaaraam uu ujiidayaa jirin karaha uu ku ridayaa aanu jirin ha ku hadlo haddii uu dee waxyaalaha ujiidayana ha ka joogsado hadduu shay mubaaxun yahayna asalaamatu laa yacdiluhaa shay iyadna waxaa dhici karta waxaan toosa inay hadalkii mubaaxa u kuma sii rido ee badbaadadana wuxuu dhigmayaa maba jirte ha iska daaya kaas naftiisa falyaqul khayran aw liyasmut باب الضيافة ثلاثة أيام والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تعنا وعضنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر